asalaamu calaykum oo raxmatullaahi oo barakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaa halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenni murtida maanta ee dhinacyada badan taaban jirtay waa xubinta murtida maanta ee mar laga yaabo inay kaaga sheekayso waxyaalo maaragtay khuseeya dhulka hoostiisa ama waxyaalaha dhulka hoostiisa loogu tago kuwaasoo laga yaabo inay u badan yihiin geed quwaax iyo qaraab kale oo fara badan oo la socda kuwaasoo laga yaabo inaad ka hesho wax badan oo weliba adiga aadan aqoon u lahayn sababtoo ah dee barbaarka ama aqoon-yahanka soomaaliga ee maanta nool haddii la weydiiyo like ama la weydiiyo bunko ama la weydiiyo quwaax ama la weydiiyo haddii ilaahay idmayo doombir ama la weydiiyo xiltir ama la weydiiyo yooco ama la weydiiyo dhirti dhadhanka lahayd ee dhulka soomaalidu ay ku dhaqan tahay ka bixi jirtay dee isagu waa ka ugaadh oo allihii waa ka alle waxaa laga yaabaa wax badan ba inuusan aqoon u lahayn waxaan xasuustaa cabdulaahi macalin axmed iyo bahawr raxme xilli aan malanaya toddobaatan iyo labadii inay ahayd gabay uu tirinayo soomaalida oo ku saabsanaa oo u dhahayey maaragtay shahaadooyinkii walba saas ugu soo xaabsaday dhowr mar ee xeebaha dhulkiisiiyo ma baran geed xanjo lahaa muhiimaddu waxa weeye marka xeebaha dhulkiisiiyo ma baran geed xanjo lahaa xukunna maa la ii dhiibo buu xuuxda la hayaa buuri mogta waa aqoon-yaan dhulkiisi iyo xanjadiisi iyo geedihiisi iyo xeebihiisi midna ma yaqaano haddana in xukun loo dhiibo yuu rabaa dhulkana ma yaqaano iyo dhirtiiyo geedaha waana aqoon-yahan baa lagu leey kaasoo kaleento wax loo baahan yahay ma ahan marka xubinta murtidu maantu kolba waxbay kaaga sheekaysaa maantana waxaan ku soo qaadanaynaa boqoraddii cajiibka ahid haweenka ama boqoraddii soomaaliyada caraweelo ee taqaanay sida maaragtay wax loo gaasa bixiyo ayaa waxay samaysay oo ay tidhi waxay la dardaarantay haweenka caraweelo waxay ku fiicnayd haweenka dardaaramo cajiiba ayay siin jirtay oo maaragtay kala noocnooc duwan oo qaarkood laga yaabo inay kaa qosliyaan iyadoo ragga iyo haweenka isu soo dhoweynaysa ayay tidhi haddii ilaahay idmahayo dumarow idhegaystay tidhi haye raggaan idin barahayaae barta oo dardaarankaa qaata labaatan jir dumarow ha ka dheeraaninay tidhi labaatan jirka dumarow ha ka dheeraanina soddon jirkana dharka aad oogu dhaqa bay tidhi labaatan jirka dumarow ha ka dheeraanina soddon jirkana dharka aad oogu dhaqa ayay tidhi afartan jirkana u dhega nuglaada afartan jirkana u dhega nuglaada ayay tidhi saddexdaasay u qaybisay waa saddex da-ood saddexdaa da-ood oo toban toban u dhaxayso labaatan jir waxay tidhi u dhowaada un idinku ha ka fogaanina maaragtay si uusan maaragtay uusan sankaba u taagin gacanta haysta oo kaxaysta oo maskaxeeya haween badanoo hadda qurbaha ku nool iyo kuwo kaleoo qurbaha ka yimi intuba waa ay yaqaanaan naqshada iyadoo labaatan jirka in gacan qabsigaas lagu wadan karo waa ay og yihiin kow haddii eebed mahayo waana dardaarankii caraweelo waxay tidhi labaatan jirka u dhowaada soddon jirkana dharka aad oogu dhaqa afartan jirkana u dhega nuglaada u dhego nuglaada dheganugeylka u badiya oo maaragtay xaaji dhaha si uusan u didin ama uusan maaragtay sanka u taagin saddexdaa nin halkaasay caraweelo ku dishay iyada oo maskaxdeeda isticmaalaysa haweenkuna waayahan dambe walow iyaga laftooda wax wax u sheega ay la'yihiin oo dardaaranka caraweelo ay ka dhega la'yihiin haddana dardaaramo cajiiba ayay u dhigtay inay qaataan baan kula talin lahaa oo ay sidaas u galaan ragga mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii iib waxaa la yidhi murtidu waa dhaxalgal murtidu waa dhaxalgal